gudoomiyaha degmada cadaado faarax diiriye warsame ayaa fura kula waatashii qorshaha daqla ururinta dowladda hoose oo ka qabsama magaalada cadaado ee gobolka gaduud kulanka muhiimka ah ee diiradda lagu saarayay xoojinta dakhliga gudaha iyo hirgelinta istaraatiijiyado cusub oo lagu horumarinayo nidaamka daqla ururinta si loo gaaro horumar dhaqaale iyo adeegyo hufan ayaa lagu qabtay degmada cadaado mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka degmada cadaado shaqaalaha dowladda hoose waaxda maaliyadda iyo sidoo kale hay-adaha taageera horumarinta dowladaha hoose ayaa ka qayb galay intii kulanka u socday waxaa laga dooday caqabadaha ku xeeran daqlu ururinta iyo habaabka casriga oo sharciyeysan oo lagu horumari karo wada shaqaynta bulshada iyo maamulka degmada cadaado gudoomiyaha degmada cadaado faarax deeriye warsame ayaa kaqaybgalayaasha ku ammaanay doorkooda isagoo u mahad celiyey mashruuca dowladkaab oo taageeray qabsoomidda kulankani waxaa sidoo la rajeynayaa in kulanka natiijada ka soo baxda ay kor u qaadi doonto adeegyada bulshada degmada cadaado ee gobolka galgaduud